نورنا لم يغب في ليالي الكرب نورنا لم يغب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada caruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada toddobaadkan aad dhegaysan doontaan inta uu barnaamijku socdana waxaa ka mid ah kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada waxaa sidoo kale qodobada barnaamijka ka mid ah xubintii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan meesha ka marnayn anaashiid dhaxtaal ah oo xiiso badan waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
فاضيا مشرق في دروب الماضية فاضيا مشرق في دروب الموكب نورنا دستورنا ونظام الموجب نورنا دستورنا ونظام النوجب وسواه لم نجد أولا من مذهب
wahagaag mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada caruurta oo dhammaystiran caruuray qodobo kala duwan ayaan barnaamijku inta uu socdo idinkugu soo gudbin doonaa hase ahaatee markan waxaan ku bilaabaynaa kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlaya sidee u tarbiyeynaysaa caruurtaada waxaana halkan alaaba ka soo jeediya الشيخ الوالد عبد الإله أبو خالد قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين القاعدة الرابعة العشرة بين وجود بيننا وقبل بين درس جنا وحيليهن أم وحيلي ولا رسالة قري كن صريحا وصادقا مع أبنائك ومع أسئلتهم المحرجة waxaad noqotaa mid sariix ah waxba aan ka qarin run u sheega ilmahaaga waxay ku weydiiyaan asila muxrisha oo ku- aad dhibsanaysa markay ku weydiiyaan runta u sheeg maya ha odhan sida hay weydiin waxaasoo kale ha dhihin waxaasoo kale miyaa la weydiiya akhlaaq ma lihid ha dhihin marmar waxay ku weydiinayaan asila muxrija jiddan bay ku weydiinayaan oo xataa ku saabsan xagga jinsiga iyo galmada laga yaaba inay ku weydiiyaan ilmahaagu maxaad odhanaysaa markaas si isluub adigu markaa aad ka fikirtay oo degaan ugu sheeg laakiin waxaa afkaaga ha soo marin warya ebdara wey yaa waxaa ku baray iska ilaalinta marka adigu diido saaxiibadii xumaama berri u tagaya iyagu ka soo qaadanaya oo dariiqad xun ugu sheegaya weliba marka adiga ayaa awlaa mudan inaad wixii maaragtay xataa asilada ku dhibaysa aad uga jawaabtid aabbuhu xaalaadkan soo socdoo kale waa inuu sariix saadiq iyo hooyadu waa ay noqdaan markuu ilmuhu weydiiyo fii mawaaciidika ballamadaada markaad la gashay ilmaha runka sheeg haddaad ilmahaaga ballan u qabatay waqtigaasaan saa samaynayna waqtigaasaan baxayna waqtigaasaan idin imanaya waqtigaasaan u darsiga akrinayna waqti haddaad ilmahaaga u qabato falaa tukhlifhu abadan ila lidaruura dee haddii wixii daruura keenta mooyaane ballanad ilmaha la gashay weliga ha ka bixin haddaad ka cabsanaysa in aad waqtigaa ku iman weydo maalan ama ballankaa fulin weydo marka hore dareensii inaad xoogaa laga yaabo inaad dib usoo dhacdo kale midda labaad ee la rabo inaad run ka sheegtid oo aad markaad waxu ballanqaadid aad siinayso maalan ama inaad meel u raac- ku raacaan oo kale ama iyaga aad la baxaysid aw tucdihim shayan ama aad maarata wax siin doontid falaa tataraajac canhu shayga ha ka noqon kii darsiga qora waxaasaan siinaya baa tihi maalan ninkii kitaabka xifdiya waxaasaan siinaya haddaad saa samaysaan maanta dalxiis baa idin qaad meel baa idin geenaya ku soo cayaartaan ballankaa ha ka bixin ballankaa marna ha ka bixin iyaga wax weyn buu xaggooda ka yahay arrinta saddexaad ee runta inaa uga sheegaysa waxaa weeye fii waciidika markaad u goodiyeysid oo goodigaana ay mudan yihiin goodigii aad tidhi ha ka soo noqon ku fuli haddii kale nin iska cayaarayo marba iska tahdiiday iska hadlaya kuu malaynaya taana ku fuli arrinta afraad ee ka rusheegto waxaa weye in la rabo inaad ka rusheegto markaad ilmahan ammaanaysid ama aad dhaliilaysid oo aad caayaysid ha ku ammaanin shay uusan mudnayn shaygaad ku ammaanayso shay uu mudan yahay ha noqdo hana badin ammaanta ha ka badbadinin ha ka badbadin hana dhaliilin oo ha caayin haddaad saa samaysidna ha ka badbadinin wuxuusan geysan oo gelinna ha ku canaanan oo ha ku caayin oo ha ku dhibsan hana ku celcelin ha badin sheegaas hadday caado ku noqdo maalin kasta iska dhaliisho maalin kasta iska caydo dhaqan bay iska noqonaysa waxba kaa maqli maayaan waa weligii buu hadli jiray leeyihin weligii baa aabbahayo iska hadli jiray ayay ku leeyihin ama hooyada way iska hadli jirtay bay ku leeyihiin arrinta lixaad la raba inaad ka run sheegto fi lumuur alxasaasa arrimaha xasaasiga ah haddaad ka- su-aasha ka qariso oo ku weydiiyey markastay ku weydiiyaan su-aasha haddaad ka qariso oo u jawaabi weydo kalsoonidaadii bay waayayaan kuwa kalsoonaanayaan marka waxay aadayaan ilaa kayrika oo ay su-aashii ka soo qaadanayaan markaas waxaa laga yaabaa inay ka dhalato su-aasha ay qofka kale ka soo qaateen arrimo aan adhabtooda la mahadin oo si xun qofkii uga uga jawaaba laga yaaba su-aasha u siiyo meeshii adigu aabbaha aad si asluubsan oo fiican u siin lahayd baa mid dee qof iska maaragtay aan waxba ilaalinin ayaa laga yaaba arrinta inuu si xun ugu jawaabo jawaabtii kaasay ku kalsoonaanayaan oo rumaysanayaan warkiisa oo jawaabtii aabbahiya nooga jawaabi waayay ninkana baa nooga jawaabay leeyihin ninkaasu kuu doona ha ahaado hadduuna akhlaaqba yuu lahaan xataa amuurta ku saabsan annumuw aljinsiy ilmuhu markuu muraaqa gaadho jidhkiisa waxbaa iska bedelaya hormoonaadka iska bedelaya gabadhii waxyaalaha arki jirin bay isku arkaysaa dhiigga caadada isku arkaysaa naasiyuu soo buurmo soo kusmay arkaysaa hooyo waxaan igu dhacay waa maxay beenin ku taadaa laga yaabaa u sheeg waxaanu iska dabiici yahay gabadh kastaba ay saas ku dhacaan caadi tahay hooyo waad weynaanaysaa hadda qof weyn oo dumar naag baad noqonaysaa fiican oo maarta waxaad noqonaysaa guri baad dhisan doontaa dhinacaas ka mar intay naag kale weydiin lahayd si si khalad ugu sheegi lahayd ama wiilku markuu dee uu isna uu nin baaliqa noqdo uu biyo duuliyo uu nin noqdo oo waxaan hadduu la yaabo ila mararka waxa laga yaaba inuusan fikrad hore ka haysan waxaanba weliga arag uu ismoodaba inuu cudur ku dhacay ama mas- ay waxaan tahay waxaan maaragtay aan caadi ahayn isagana sidaas lubta loogu sheegayaa oo qumman waxaa loo sheegayaa umuura jinsiya ilahay qofka inuu ku abuuray laakiin ilahayna baray iyo nebigusna baray in dariiq loo guto oo meel kasta in la iskala aada maahe dariiqad loo mara jirto guur la yidhaahdo ayaa la rabaa saasaa la rabaa wixii kalena in laga ilaaliyo baa la rabaa oo xaaraan lagu dhicin saasaa la rabaa in loogu jawaabo laakiin mid saaqada hadduu weydiiyo markaale waxaan ku tusaya meel waxa laga helo xaaraantiin aan wada aadna ku odhanaya marka ilmaha in la jawaabaha su-aalahooda laga jawaabo xataa hadday xasaas yihiin oo maaragtay ay adiga ku yaro dhibayaan ha ka aamusin ee si muqnica oo maaragtay ay ku kalsoonaan karaan ugu jawaab alqaacida alkhaamisata walcishruun qaacidada shan iyo labaatanaad wuxuu leeyahay laa tatadakhal fi mushaajarati alabnaa'i bacdahum maca bacd ilaa cinda daruura ilmihii baa isqa qabsanaya wax ku murmaya wax isku haysta ha soo dhexgelin adugu laa tatadakhal fi mushaajarati alabnaa bacdahum maca bacd qabsigaa ee dhexdooda ka dhexeeya waxaa iyagaa xalisan doona iyagaa xal u heli doona iyagu ha barteen markii la qaldamo sida la isu saxo ka gardaran ha qabteen iyagu ha noqdeen kuwa isasaxa maaragtay marka adigu ha dhexgelin markiiba gacanta la soo gelin ilmihii is qabsanaya hadaad aragto oo wax isku haysta ama wax ku murmaya ka fogow inta badan way awoodaan inay mashaakilkooda xalliyaan kuwii hadda is haystay iyagoo hadda wada qoslay arkaysa arrintii arrinta xal ka gaadhay baa arkaysaa marka u dhaaf iyaga maaragtay u dhaaf arrimahooda ha xalliyeen berrina haddii mashaakilka waaweyn ay ka yimaadaan say u xalliyaan hadday ka hor timaado mushkilo weyn berri yaraanta hadday sida mushkilkada loo xalliyo u bartaan iyagoo yar hadday bartaan markay berri weynaadaan ee mashaakil adduunka ka hor yimaadaan xalkeeda way helayaan laakiin markay waxyar isku qabtaan ba haddaad aduu soo dhexsho wuxu xalliso ama qaar layso canaanato qaarna aad in laga gardaran u sheegto weligood aday ku timaadayaan kalsoonidina waa ka dhumaysaa waxaa laga yaabaa inay u tanaasulaan shay bay isku haysteen inay iyaga dhexdoodii u kala tanaasulaan oo isu dhaafaan baa dhici kartaa haddii aad adigu mar kasta gacanta la soo gashid naftooda kuma kalsoonanayaan oo naftooda ma ictimaadayaan oo kuma naftooda maaragtay kuma kalsoonanayaan mana yeelanayaan sida mana baranayaan sida wax loo xaliyo weligood haddii markasta adigu aad mashaakilkooda u xalisid berri say wax xaliyaan ma garanayaan markay mushkilad weyn ka hor timaado waxaa fiican markaa inaad iska dhaafto iyagu mashaakilkooda ha xaliyeen oo ha go-aan ka gaadheen ha heshiiyeen iyagu hadda hadda way isleynayaan markiiba iyagoo qoslay arkaysa faraha ka qaad ilaa hadduu jiro mid mutasallid oo dee ilmaha ka weyn ama aad uga gardaroonaya kaasoo kale xoogaa waa la soo dhexgelayaa oo dulmigiisa ilmaha kale waa laga qabanaya هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ساكن إن شاء الله تعالى انتهى نوجوكت وعقول سبل للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
أشهد أن الله أحد لا أعبد إلا إياه ليس كمثل الله أحد أشهد أن لا رب سواه أشهد أن الله أحد لا أعبد إلا إياه ليس كمثل الله أحد أشهد أن لا رب سواه وكذا أشهد أن الله قد أرسل بالحق محمد وكذا أشهد أن الله قد أرسل بالحق محمد يهدينا لطريق الله من شهد بذلك فليسعد من شهد بذلك فليسعد من شهد بذلك فليسعد
weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markanna waxaad kusoo dhowaataan xalqada konton iyo sagaalaad ee xubintii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana halkan kasoo jeedinayaa cabdiraxmaan beder محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan carruur ay kusoo dhowaado xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam dhacdooyinkii sanadkii afariyo tobanaad ee hijriyada markii uu soo galay sanadkii afariyo tobanaad ee hijriyada ayay ciidamadii muslimiinta ee shaam u dhaqaaqeen dhanka dimashq isla xilligaasi waxaa yimid qoraalkii cumar ee xilka looga qaaday khaalid laguna wareejiyey abuu cubayda sidoo kale waqtigaas ayuu cumar amray in salaada taraawiixda jamaaco ahaan loo tukado sidoo kale jariir bin cabdilaahi ayaa kasoo galay bujayla waxaana cumar ku amray in ay ciraaq u jihaystaan waa ayna aadeen markii uu u dhowaaday almuthana bin xaaris ayuu usoo qoray soo dhowow waxaad ii tahay gurmade markaa buu jariir ugu jawaabay waxaad tahay amiir aniguna waxaan nahay amiir kadibna waa ay isku tageen waxaana dhacay dagaalkii buweyb ee taariikhda galay kadib cumar ayaa ciraaq u magacaabay sacad bin abi waqaas wuxuuna u qoray dardaaran uu ku leeyahay sacadow yeesan ku kadinin in lagugu yeero abtigii rasuulka iyo saaxiibkii rasuulka xumaatadana xumaato laguma tirtiro laakiin xumaatada waxaa lagu tirtiraa wanaag allah cid uu qaraabo la yahay ma jirto asaga iyo addoomankiisa waxaa u dhexeeya wixii wanaag ah oo ay shaqaystaan dadku allah agtiisa waa ay ka siman yihiin kooda sharafta leh iyo kooda hooseeya intaba allah waa rabbigooda ayakuna waa addoomankiisii waxayna ku kala sareeyaan wanaagga iyo alla kacabsiga allah agtiisa waxa yeelana waxay ku helayaan wanaag falidda waxaad fiirisaa wixii nabiga sala allahu calayhi wasalam aan ka aragnay markii la soo diray ilaa intii uu dhimanayay eeg oo ku dheg kaasi ayaa ah wax lagu dhegee jadiid iyo almuthanaana waxa uu u qoray in ay sacad u tagaan sacad waa uu socday asaga iyo muslimiintii la soctay waxayna degeen meesha lagu magacaabo sharaaf halkaas ayayna dadkii dhan ugu aruureen dhacdooyinkii sanadkii shan iyo tobanaad ee hijriyada sanadkan waxaa dhacay furashadii qaadisiya taasi waxay ku timid kadib markii qaboobihii dhammaaday ayuu sacad waxa uu u dhaqaaqay dhanka qaadisiya amiirkii mu'miniinta ee cumar ahaana waxa uu ka dalbaday gurmed waxaana loo soo diray ciidan uu hogaaminaya muqiirata bin shucba oo ka yimid magaalada madiina wana badnaa dadkii reer madiino sidoo kale cumar ayaa u qoray abuu cubayda inuu kun nin usoo diro sacad bin abi waqaas waxa uu maqlay in muslimiintu kusoo wajahan yihiin rustum bin fakhzaad wuxuuna la soo baxay boqol iyo labaatan kun oo ciidan ah oo wato soddon iyo saddex maroodi ah muslimiintana waa ay isu soo aruureen ilaa ay ka gaareen soddon kun oo dagaalyahan kadib waxaa dhacay dagaalkii qaadisiyah ee taariikhda galay ee muslimiinta allah guusha ku siiyey gaaladana jabku ka raacay markii allaha jabiyey reer furus ayuu cumar u soo qoray sacad dhambaal ah muslimiinta u raadi meel wanaagsan oo ay degaan waxaadna ogaataa in carabtu jeceshahay dhulka geela iyo ariga u wanaagsan ee daaqa leh ee u sahmay meel bannaan oo badda u dhow sacad uu ka jawaabayo dhambaalkii amiirka ayaa diray cuhmaan binu xaniif wuxuuna usoo sahmiyey meesha maanta lagu magacaabo kuufa halkaas ayuuna sacad dadkii dejiyey kadib cumar ayaa usoo qoray sacad dhambaal kale oo odhanayo u dir dhulka hindiya oo uu ula jeedo basra ciidan si ay ula wareegaan markaabuu u diray cutbata binu khaswaan oo wato saddex boqol oo dagaalyahan waana uu degay isaga ayaana basre camiray oo basre u bixiyey isla sanadkaas waxaa dhacay dhacdadii yarmuug ee taariikhda gashay kana dhacday dhulka shaam cumar ayaa u kacay shaam oo degay meesha lagu magacaabo jaabiya wuxuuna heshiis la galay nasaaradii baytulmaqdes oo diiday in ay heshiis la saxiixdaan abi cubayda ilaa inta uu cumar gacantiisa uga saxiixayay heshiiska waana uu u yimid wuxuuna la saxiixday heshiis wuxuuna ku shardiyey in ay gaalada reer ruum ku saaraan saddex maalin gudahood waxaana halkaas uga yimid umaradiisii ciidamada muslimiinta markii uu magaalada madiine ku laabtay ayuu dejiyey diiwaankii ciidanka wuxuuna dadka wax ku siinayey hadba sidii islaamnimadooda usoo kala horeysay wuxuuna ku bilaabay waxsiismada cabaas bin cabdilmutalib isagoo uu ku sharfaya inuu yahay adeerkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadib waxa uu ku xijiyey qofba qofka nebiga ay ka xigto dhacdooyinkii sanadkii lix iyo tobanaad ee hijriyada sanadkan ayaa cumar waxa uu qoray taariikhda islaamka ee hijriyada wuxuuna kala tashaday halka laga bilaabayo saxaabada qaar ayaa soo jeediyey in laga bilaabo bilaabashada nebinimada geeridiisa ha laga bilaabo qaarna waxay dhaheen hijradiisii ha laga bilaabo taas ayuu cumar qaatay oo waxaa laga bilaabay taariikhda islaamka hijriyada nebiga sala allahu calayhi wasalam dhacdooyinkii sanadkii toban iyo toddobaad ee hijriyada sanadkan waxaa dhacay furashooyin badan oo dhanka bari iyo dhanka galbeedba leh waxaa la furtay sanadkan dhexdiis waxaa la furtay sanadkan dhexdiisa magaalada tustur halkaasoo ay muslimiintu ugu tageen jasadkii daniyeel calayhi salaam wuxuuna ahaa in mushrikiintu ku roob dalbaan sanadkan ayuu cumar guursaday umu kalthuum bintu cali binu abi taalib isaga oo raba inuu xidid la noqdo nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay waxa uu guursaday gabadha nebigu awoowaha u yahay dhacdooyinkii sanadkii siddeed iyo tobanaad ee hijriyada sanadkan waxaa muslimiintu ku habsaday abaar daran oo la magac baxday abaartii ramdaah tiribadnida waxaa dhintayd oo dad iyo xoolo ah cumar ayaana roob doonay oo cabaas weydiistay in uu dadka allah u weydiiyo roob waana uu u duceeyey cumar iyo muslimiintuna waa ay aaminsanayeen taas ayaana allah aqbalay oo waxaa yimid roob abaartiina waa zuushay isla sanadkaas waxaa dhacay daacuunkii lagu hoobtay ee camwaas waxa uuna ka dhacay dhulka shaam wuxuuna dilay labaatan iyo shan kun oo muslimiin ah waxaana ugu caansanaa oo ragga ku jiro abi cubayda caamir binu jaraax oo ahaa amiirkii muslimiinta ee shaam sidoo kale waxaa geeriyooday mucaad binu jabal iyo yaziid binu abi sufyaan markii cumar uu maqlay geerida raggaas ayuu shaam madax uga dhigay mucaawiya binu abi sufyaan dhacdooyinkii sanadkii sagaal iyo tobanaad ee hijriyada sanadkan waxay muslimiintu furteen dhul badan oo ku yaalo bariga iyo galbeedka dhacdooyinkii sanadkii labaatanaad ee hijriyada sanadkan waxaa la furtay masar iyo iskandariya sidoo kale sanadkan cumar wuxuu ka saaray yahuudiya dhulka xijaaz wuxuuna u saaray adricaad iyo meelo kale dhacdooyinkii sanadkii labaatan iyo koowaad ee hijriyada sanadkan waxaa la furtay nahawand dagaalka lagu furtayna waxaa hogaaminayay nucmaan binu muqarin maalintaas ayuuna shahiiday sidoo kale sanadkaas waxaa ximis ku geeriyooday khaalid bin waliid sidoo kale waxaa geeriyooday camar bin macdi karib iyo talxa bin quwaylid al asdi kaasoo hadda ka hor sheegtay nebinimo laakiin ka toobad keenay wanaagsanaaday kana qayb qaatay dagaaladii furus waxaana lala dilay amiirkii dagaalkii nahawand ee nucmaan binu muqarin dhacdooyinkii sanadkii labiy labaatanaad ee hijriyada sanadkan ayuu axnaf binu qays waxa uu galay khuraasaan wuxuuna dagaal la galay boqorkii ugu dambeeyey boqoradii reer furus ee lagu magacaabayay isdajir allah waa uu ku jabiyey dagaalkaas reer furus isla sanadkaas waxyaabihii dhacay waxaa ka mid ahaa in amiirkii muslimiinta cumar soo cumraystay wuxuuna xajka kula kulmay naafic binu xaaris oo ahaa mas-uulkiisii mako wuxuuna ku yidhi yaad uga soo tagtay mako wuxuu ku yidhi ibnu abzaa wuxuu ku yidhi waa kuma ibnu abzaa wuxuu ku yidhi waa addoon aan xureeyey wuxuu ku yidhi haddama addoon ayaad uga soo tagtay maka wuxuu ku yidhi waa xaafidulqur'aan yaqaano dhaxalka markaabuu cumar yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaan maqlay oo leh qur-aankan dad ayuu allah kor ugu qaadaa dadna hoos ayuu ugu dhigaa dhacdooyinkii sanadkii labaatan iyo saddexaad ee hijriyada sanadkan ayaa la dilay cumar binu khadaab xilli salaada subax ah maalin arbaco ah afar habeenna ka harsan tahay bishii labiyo tobanaad ee hijriyada islaamka waxaana la duugay maalintii axadda waxaana la duugay maalin axad ah bisha muxaram ee sanadkii labaatan iyo afaraad ee hijriyada bishaan uu geeriyoonaya ayuu markii uu xajka ka laabanayay yidhi waxaan koriyooday iyada oo diiq gaduudan labo ama saddex nabar igu dhuftay arrintaasna kuma fasirayo waxaan ka ahayn geerideedu inay soo dhowaatay suuqa ayuu u soo baxay cumar wuxuuna la kulmay abulu'lu'ata almajuusi oo ahaa wiil u shaqaynaya muqiirata bin shucba markaa buu ku yidhi maad igala hadashid sayidkeyga lacagtan usoo shaqeeyo ee iga qaadaha iga fududeeye markaa buu cumar ku yidhi waa meeqa lacagta lagaa rabo in aad maalintii soo shaqayso wuxuu yidhi hal diinaar wuxuu ku yidhi cumar waxaad tahay shaqaale wanaagsan wuxuu ku yidhi cadaaladdu dadka kale way gaartay laakiin anigu ma aanan kaa helin cadaalad wuxuuna hoosta ka go'aansaday in uu dilo cumar wuxuuna u samaystay mindi wuuna afeeyey kadibna waxa uu mariyey sun kadibna waxa uu u geeyey oo uu tusay nin mindiyada aad u yaqaan wuxuuna ku dhahay ka waran mididan maxaad isleedahay wuxuu yidhi qof ma jirto oo aad ku muddo ilaa way dhimanee markuu salaada subax galay ee uu xirtay ayuu labo ama saddex jeer ku dhuftay warka qaabka loo dilayna waxa uu ku jiraa bukhaari iyo muslim cumar waxa uu hayay madaxtinimada islaamka toban sano iyo lix bilood iyo afar ama shan habeen geeridiisii ayaana waxaa ku furmay albaabkii fitnada cabdullaahi binu salaam ayaa cumar ku yidhi waxaan towraad ku arkay in aad tahay albaab ka mid ah albaabaha jahannamo cumar ayaa ku yidhi ii jilci markaa buu ku yidhi waxaad tahay albaab ka mid ah albaabadeeda oo xidhan dadkana aad u diiday inay galaan laakiin haddaad dhimato waa uu furmaa waxaa allah xilligii cumar xukunkiisa ku furay kun iyo soddon iyo lix magaalo oo gaaladu leedahay wuxuuna burburiyey ama qarbuday afar kun oo afar kun oo kiniisado iyo meelaha yahuudda ku cabaysato wuxuuna dhisay afar kun oo masjid wuxuuna burburiyey ama qarbuday afar kun oo kiniisado iyo meelaha yahuudda ku cibaadaysato wuxuuna dhisay afar kun oo masjid wuxuuna dejiyey diiwaankii ciidanka wuxuuna dhisay magaalooyin badan wuxuuna jiideeyey in canshuur laga qaado gaalada ganacsatadooda wuxuuna qoray taariikhda islaamka wuxuuna leeyahay fadli badan oo dheeraad ah oo la yaqaan allah ha u naxariisto hana ka raali noqdo intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa caruurey xalqadii konton iyo sagaalaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmeyna xalqada soo socotay toddobaadka kale waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu والسيدة خديجة زوجته الأمينة ولد في مكة ومات في المدينة والسيدة خديجة زوجته الأمينة ولد في مكة ومات في المدينة
منى يا منى نعم يا هدى اليوم تعلمت من معلمتي أركان الإسلام الخمسة وما هي يا أختي؟
قالت معلمتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أحسنت أيتها الطالبة النجيبة أركان الإسلام الخمسة أحفظها دوما في قلبي أركان الإسلام الخمسة أحفظها دوما في قلبي توحيد الخالق أولها وبهذا أشهد يا ربي توحيد الخالق أولها وبهذا أشهد يا ربي وصلاة الفرض أصليها خمسة أوقات في اليوم وصلاة الفرض أصليها خمسة أوقات في اليوم وزكاتي سوف سوف أؤديها وصيامي في شهر الصوم وزكاتي سوف أؤديها وصيامي في شهر الصوم أركان الإسلام الخمسة أحفظها دوما في قلبي أركان الإسلام الخمسة أحفظها دوما في قلبي قلبي توحيد الخالق أولها وبهذا أشهد يا ربي توحيد الخالق أولها وبهذا أشهد يا ربي والركن الخامس للكعبة سأحج البيت المعمور والركن الخامس للكعبة سأحج البيت المعمور وأطوف هنالك وألبي وأعوذ بذنب مغفور وأطوف هنالك وألبي وأعوذ بذنب مغفور أركان الإسلام الخمسة أحفظها دوما في قلبي أركان الإسلام الخمسة أحفظها دوما في قلبي توحيد الخالق أولها وبهذا أشهد يا ربي توحيد الخالق أولها وبهذا أشهد يا ربي وبهذا أشهد يا ربي وبهذا أشهد يا ربي
خير من وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا
guud ahaana intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinku leenahay fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فاضياه مشرق في دون